إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka ugu waaweyn ee warbaahinta alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan oo khasaaro lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo askarta dowladda federaalka haweenay ayaa cunug yar oo ay dhashay si arxandaro ah ugu dishay magaalada muqdisho munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan ee bartamaha dhulkeena soomaaliya ayaa dowro loogu soo xiray ducaadda wilaayadaasi ku dhowaad boqol ruux oo ka mid ah ganacsatada ku dhaqan deegaanka kunya barwa ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo lagu soo gabagabeeyey deegaankaasi salaad roobdoon ah ayaa lagu tukaday fagaaro ku yaala magaalada ceelcadde ee gobolka gado qoysas badan ayaa ka faa'iidaystay raashin guddiga gurmadka abaaraha uu ka qaybiyey qaybo ka mid ah gobolka bakool warka dibaddana waxaan idinkugu hayaa maalintii lix iyo tobanaad ayaa dagaallo qaraar oo u dhexeeya ruushka iyo yukreyn waxa ay ka socdaan gudaha dalka yukreyn إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan oo khasaaro lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo askarta dowladda federaalka tafaasiil warkaa ku saabsan waxaa noo soo koobaya waryaheena haashim cabdinaasir haddii aynu ka hormarno degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa askari ka tirsan dowladda federaalka waxay ku dileen degmada afgooye askarigan ayaa magaciisa lagu sheegay jeelani wuxuuna ka tirsanaa askarta dowladda federaalka isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska kaas oo ku yaala laanta buuro isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa ugandhayska oo qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya kaas oo ku yaala degmada buulomareer ee gobolka shabeellada hoose dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland kaas oo ku yaala deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo waad mahadsantahay haashim haweenay ayaa cunug yar oo ay dhashay si arxandaro ah ugu dishay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cali aadan dhacdooyin argagax leh ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho kuwaas oo lagula kacayo dad aan waxba galabsan haweeney ayaa cunug yaroo ay dhashay waxay si xun ugu dishay xaafadda raadeelka ee degmada daynila magaalada muqdisho dadka deegaanka ayaa arkay cunug yar oo si arxandarro ah loo dilay kadibna lasoo dhigay meel luuq ah haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii la kulmay dhacdadan foosha xun oo ka hadlaya sida ay wax u dhaceen dhibaatada ugu weyn meesha ka dhacday waxay qaabka loo jirdilaa waxay ahayd qaab aan qofka bini'aadamka uu ishu dhamayn karin uusan fiirin karin oo si arxandaraha cunug yar oo dhashay oo sabi ah in wejiga looga garaaco wax bir ama buud ama dhagax u eg oo wejigii mataqaana qaybihii indhaha iyo sanka iyo afka aan la kala garan karin oo muuqaalkii bis inuu muuqdo maahe qofka arkaa uusan arki karin meesha inuu weji ku yaalaba iyadoo kolay maan u dareemaya in laga cararayo in muuqaalka qofka cunugu qofka u egyahay in la ogaado la arko in arrintaas ay dhib ku tahay qofka inuu ogaado dhacdo halkaan ku arkay xalay dhacdo xanuun badan aad iyo aad u qayrooday nafsirkayga waa fiirin waayey dareenkayga aad iyo aad u kacay marka waxaa waaye maxay ahaydeen cunug burbursan oo lasoo dhigay oo meed ah wejigiisa dhaawac firo badan aa ka muuqday arkeen aragnay aniga gabar walaashay oo taagan dadaa ii sheegay ilmo yaroo guluuq ka soo baxaa ii sheegno waceen oo dhaheen cunug yara inta taasho sidaa ugu imaanay madaxa dhiiga kulaheed dhagaxa kor saarnaa haweenaydan ayaa loo badanaya inay cunuga ku dhashay sino aanan sharci ahayn laakiin waxay sii gashay dembi hor leh maadaama ay dishay saqiir ay sabab u ahayd inuu ifka yimaado dhacdooyinka noocan ah ayaa ku soo badanaya meelaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamulada taagta daran ee la shaqeeya kaasi waxa uu ahaa cali aadan iminkana gado salaad roobdoon ah ayaa laga dukaday fagaaro ku yaala magaalada ceelcadde ee gobolka gado الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر dad aad u badan oo ka mid a bulshada ku dhaqan degmadaasi ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaala ceelcadde oo laga oogay salaada roobdoonka dadka ayaa isku dulayay allah iyagoo ka bariyey raxmadiisa xilli dalka ay ka jiraan abaaro saameeyey dadka iyo dunyada اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا ضرفة عين ولا أقل من ذلك لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين العالمين وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت يا رب العالمين horay ayaa meelo badan oo ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah waxaa laga dukaday salaada roobdoonka guddiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa howlo gurmad lixaad leh ka wada qaybo ka mid ah gobolada dalka qoysas aad u badan oo ku nool gudaha buurdhuxunle oo ka tirsan gobolka bakool ayaa ka faa'iidaystay raashin lagu qaybiyey gudaha degmadaasi ilaa iyo saddex boqol iyo lixdan qoys ayaa qaatay raashin kala duwan oo guddiga gurmadka abaaraha ay ugu talagaleen dadka danyarta aan magacaygay mayle reey iidin ibdooliya ree garsaaliyagu kooyi geega maaragteeda may may gaadadahayne raashin muslimiintana siidii ya gaadadahayne ilaahay maaragteeda ene jinnaasul wasiila waraabiya ilaahay guulna siyaa muslimiintana alla hoojiyaa een lama dheefood muslimiinta iyoonaytoy maaragtay raashinga haysana kheer iyo barwaagi ka ogna maaragtay raashinkaasa gaadadahayn mayna gaadadahayne raashinka maygumad ee sokor ibur ibariid isaliida kumad ee afartaas noo ashal gaadani sidoo kale afar boqol iyo toban qoys ayaa raashin loogu qaybiyay ceel ansaar oo ka tirsan gobolka bakool alowreen isaaq eelansaar raashinga ku dareer eedanka faraani sadaloor lamagulow iyo liisi faradda eedanka farahay aaminsan eedanka farahay madlamaynta intii ilaahay warhun alihi ku reeb galantee war allaha geliy munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan ayaa dowro loogu soo xiray ducaadda wilaayadaasi warkan waxaa noo diyaariyey waryaheena maxamed cali dowrada ayaa waxaa qabtay maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay ducaadu qaateen duruus kala duwan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka nuqabada ee wilaayada islaamiga ee hiiraan nabadoon cali abuu caaisha isagoona si gaar ah ula dardaarmay ducadda waxaan rabnaa walaalayaal ama adeerayaal maanta waxaa ka socda caalamka dagaal siraac ayaa ka socda caalamku ka socdaa khaasatan weliba bariga afrika meel xasaasi oo khatara ayuu marayaa waxaa la rabaa marka gaaladaas in la baraarugo ummaddu ogaato gaalada mukhadadaadka ama dhagarta ay waddo in la ogaado ayaa la rabaa kow dadka ugu horreeya ogaanaya waa culummada culummadana waxaa la rabaa inay ku booriso dadka ay tusto waxaan leeyahay ducaaddu waa tiirkii jihaadkaan leeyahay waayo ummaddan haddaan jihaadka loo caddaynin oo faa'iida jihaadku leeyahay aan loo sheegin ajirka laga helaayo aan loo sheegin nin kastaa wuxuu ku leeyahay gaalo maxaan ka rabaa aniga gaalo gaalo meesheeda iska maraysaa marka raggii u sheegi lahaa waa culummada khaasatan ducaadda sidoo kale qaar ka mida ducaaddii dowrada loo qabtay ayaa ka hadlay munaasabadda iyagoona ka warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iideen dowrada meeshaan maxaan ka faa'iidaysanay meeshaan awala waxaan ka faa'iidaysanay cibaado markaan albaabka ka soo galnay ilaa iyo maanta waxaan ku jirnay cibaado haddii aysan naga xumaanin niyada maxaa yeelay mar aan dhegaysanayno duruus mar aan duruusta muraajacaynayno waxa soo raacana intaasay macnaha ka dabatuur u yihiin baaraka allaahu fiikum marka raggii mucallimiinta ahaa darsigana siinayay ahlu khayrka ahaa wakhtigoodii soo huray ayagana waxaan leenahay jazaahum allaahu khayran raggii soo abaabulay ee umarada ahaa ducaadda ahaa ayagana waxaan leenahay jazaahum allaahu khayran qof walboo ka qayb galay wakhti ku bixiyey daqiiqada kooban ba allah ka dhigee khitaaman ka soo qayb galay ayaguna waxaan leenahay jazaahumullahu khayran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay dardar gelisay dowraadka diiniga ah ay u qabanayso qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed muude maktabka dacwada deegaanka kunyabarow ayaa dowro diini ah u qabtay ganacsatada ku nool deegaankaasi dowradaniyo diiniga ah ayaa waxaa loo qabtay ganacsatada ku dhaqan deegaanka kunyobarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose dowrada ah ayaa socotay muddo shan iyo toban maalmood ah waxaana soo qabanqaabiyey maktabka dacwada deegaanka kunyobarow muddadii ay dowrada socotay ayay ganacsatada ku qaateen duruus kala duwan iyaga oona ka faa'iiday dowrada ugu horeyn waxaa munaasabadii lagu soo xerayey dowrada ka hadlay ugaaska beesha tuni ugaas aadan cismaan oo ah ugaaska beesha tuni isaga oona la dardaarmay ganacsatada waxaa meesha la isugu keenay ganacsato waaye ganacsatada in yir uun maahana dadka ganacsatada u badan ganacsatadana waxaa weeyaan bulshada indhahoodii waay dhinac kastaba hadday suuqii joogaan hadday dukaankii joogaan hadday meheraha yaryarkaa joogaan hadday maqaaxido joogaan bulshada indhahoodii waay marka waxaan idinka rabnaa maadaama deegaankan aan isla joogno boqol qofood hadda kutubkan loo soo dhammeeyey bishaaraad kalena gadaal ay naga jiraan waxaana laga rabaa magaaladu inay iska beddesho waxa juhdigii loo bixinayana in nin walbow ducaad inuu noqdo uunbaa la rabaa waana wax ilaahay subxaanahu watacaala na saaray waaye ummadda muslimiinta wixii wanaagana u sheego wixii xumaanana ka reebo intaasi kadib ganacsatadii dowrada loo soo xiray ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay dowrada ku qaateen waxyaalaha aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah in salaada nalaga soxo towxiidka nalaga soxo oo shirkiga naloo caddeeyo qeybihiisa kala duwan iyo towxiidka nuucyadiis kala duwan naloo caddeeyo alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxyaalo badan aan kitaabka faa'iidnay hadda ma soo koobi karo dowladdan horta awalan waxaa lagu magacdaray cabdiraxmaan ibnu coof dowladda waxaa layihahdaa dowladii cabdiraxmaan ibnu coof waa taqaana waa saaxiibgaas waxaana ka dhacday deegaanka wimbarow xaqiiqatan meeshan kuma soo koobi karo laakiin waxaan leeyahay maktabka dacwada deegaanka wimbarow allah idan barakeeyo maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah shabeellada hoose ayaa juhdi ballaaran ku bixinaya sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta bulshada isaga oona marar badan dowraad noocan ah u qabtay dadka ku dhaqan wilaayadaas aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed muudey warkan waxa uu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan maalintii lix iyo tobanaad ayaa dagaallo qaraar oo u dhexeeya ruushka iyo yukrain waxa ay ka socdaan gudaha dalkaasi dalka yukrain ayaa weli waxaa ku hardamaya ciidamada ruushka iyo kuwa yukrain oo iska caabinaya dagaallo cirka iyo dhulka ah oo kaga yimid militariga ruushka dagaalada ugu baahan ayaa laga soo warinayaa agagaarka caasimadda dalkaasi xilli ciidamada ruushka ay doonayaan in ay xoog kula wareegaan magaalada caasimadda u ah waddankaasi madaxweynaha yukrain oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu ciidamada ruushka ku eedeeyey in ay bartilmaameedsanayaan goobaha ay ku nool yihiin dadka rayidka xilli ay weli dagaaladu socdaan ayaa docda ka leh waxaa fashil uu ku soo idlaaday kulan ka dhacay magaalada antalya ee koonfurta turkiga kaasoo u dhexeeyey wasiirada arrimaha dibadda ee yukrain iyo raashka wadahadallada oo garwadeen ay ka ahayd dowladda turkiga ayaanan laga gaarin wax horumar ah iyadoo wasiirka arrimaha dibadda yukrain oo dhiggiisa ruushka ku eedeeyey in uu diiday ka jawaabidda su'aalo ku saabsan xabad joojin laga gaaro dagaalka socda madaxweynaha dalka maraykanka ayaa lagu wadaa in uu ku dhawaaqo tallaabooyin kale oo lagu xoojinayo cunuqabataynta lagu soo rogay dowladda ruushka warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay warbaahinta alfurqaan xilligan waa naga inta